xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta akhrintiisa labaad marsiiyey hindis sharciyeedka cadaaladda da-yarta soomaaliyeed oo ay soo gudbisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dasduurka ah ee xukuumadda federaalk soomaaliya kulanka ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo ay wehliso gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka marwey sacdiyi yaasiin xaaji samatar qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa aragtidooda ka dhiibtay warbixinta akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka cadaaladda daayarta soomaaliyeed sharciga cadaaladda daayarta soomaaliyeed een waxaan ku talin lahay in lagu bedelo habraaca maxkamadeynta daayarta habraaca maxkamadeynta daayarta cadaaladda ereyga cadaaladda waa erey qaro weyn oo aad iyo aad u ballaaran markaa ii sheeg in lagu bedelo maxkamadeyn oo lagu soo koobo ayaan ku talin lahaa sharcigan inuu noqdo mid intaan ka baaxad weyn hadda nuxurka markii lasoo koobo waxaad moodaa inuu ku kooban yahay keliya da-yar dacwo loo haysto ama tuhmano ah sidii loo maxkamadayn lahaa meeshii lagu hayn lahaa ciddii hayn lahayd waxyaaba noocaas oo kale ah inuu kusoo aruursan laakiin waxaa wanaagsanaan lahayd sharcigu intaan inuu ka baaxad weyn yahay ee xuquuqda iyo cadaaladda labaduba uu dabaqayo ayaa aada iyo aada u wanaagsanaan lahayd saddex qaybood baa loo qaybiya innaga lafteenna saasay afkeeda ugu jirtaa marka waa da'yar da'yartu waa la dhihi karaa waa day da'da u dhaxaysa ilaa iyo toddobada ilaa iyo afar iyo tobanka meelahaas oo kale inta u dhaxaysa da'da ugu dambaysa waa da'da qaangaarka ah ee dadka waaweyn gelaya markaa sidaa darteed waxaan qiyaasayaa saddexdan qayboodo loo qaybiyo dadka waaweyne waa kuwa waa wixii shan iyo tobanka ka bilowda waa gaangaadh islaamka laftiisa saasoo qabaa waan filaya laakiin carruurtu toddoba jir ma aha wax waa wax toddoba jir ka yar gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in guddiga ah laga doonayo in ay warbixinta akhrinta saddexaad kusoo daraan talooyinka xildhibaanada inta waafaqsan dastuurka ah kuna soo celiyaan golaha shacabka mar guddiga waxaa laga rabaa in lagu wareejiyo yani ayagoo tixgelinaayo soo jeediimihii xildhibaanada soo jeediyeen maaragtay oo dastuurkan waafaqsan inay ku soo darayaan marka saasa maaragtay yani markii dambe ay noo soo celiyaan haddii qof wax ka qabo jirana nidaam loo marayaa jira akhrintii saddexaad markii la gaarayo nidaam loo maraya jira xildhibaankii markaas u arkaayo qaab inuu maaragtay arkaayo nidaam loo maraya jira nidaamkaas ha u maro marka aad iyo aad aad umahadsantihiin waxaa ha lagu wareejiyo guddigaa lagu wareejinayaa marka maaragtay saasa fadhigaan inooga xiran yahay aad iyo aad u mahadsantihiin salaam calaykum si kastaba hindis sharciyeedka cadaaladda daayarta soomaaliyeed ayaa horay usoo maray akhrinta koowaad waxaana maanta la marsiiyey akhrintiisa labaad keliya waxaa u hartay akhrin saddexaad si loo meelmariyo